ishacya cutubka toddobaad oo axaas ina yootaan ina cusiya oo ahaa boqorkii dalka yahuudda wakhtigiisii waxaa yerusalem ku soo kacay resin oo ahaa boqorkii suuriya iyo feekax ina ramalya oo ahaa boqorkii dalka israa'iil inay la diriraan laakiinse way ka adkaan kari waayeen oo waxaa reer daawud loo soo sheegay war leh suuriya waxay xidhiir la yeelatay reer efrayiim markaasaa qalbigiisii iyo qalbigii dadkiisuba waxay u ruxmadeen sida geedaha duurka dabaysha u ruxdo oo kale markaasaa rabbigu wuxuu ishacya ku yidhi adiga iyo wiilkaaga shicaar yashuuba taga oo waxaad axas ugu hor tagtaan meeshuu biyomareenka balliga sare ku dhammaado kaasoo ku dhex yaal waddada beerinka dharmayraha oo waxaad isaga ku tidhaahdaa digtoonow oo xasiloonow ha cabsan hana qalbi jabin labadan qori ee dabka ah ee qaqiiqaya aawadood ha ka welwelin carrada kulul oo resin iyo suuriya iyo tan ina ramalya toona suuriya iyo efrayiim iyo ina ramalya waxay kugu tashadeen tala xun oo waxay isku yidhaahdeen inakeena aynu dalka yahuudda ku kacne oo dhibne aynuna jabsanno oo dhexdiisa boqor farisiinno kaasoo ah ina taabeel taas daraaddeed sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay taladaasu hagaagi mayso mana ahaan doonto waayo suuriya madaxeedu waa dimashik oo dimashak madaxeeduna waa resin oo reer efrayiimna waxay ku kala jajabi doonaan muddo ah shan iyo lixdan sannadood si aanay innaba dad u sii ahaan oo reer efrayiim madaxoodu waa samaariya oo samaariya madaxeeduna waa ina ramalya haddaad rumaysan waydaan sida xaqiiqada ah sinaba ma xoogaysan doontaan oo weliba rabbiga mar kaluu axaas la sii hadlay oo wuxuu ku yidhi rabbiga ilaahaaga ah calaamaad weyddiiso oo waxaad ka weyddiisataa meelaha hoose ama meelaha sare oo axaasna wuxuu yidhi anigu waxba weyddiisan maayo oo rabbigana inaba jiraabi maayo oo isna wuxuu yidhi reer daa'uudow bal haatan imaqla ma wax yar bay idinku tahay inaad dadka dadhisaan oo weliba ilaahaygana miyaad daalinaysaan haddaba rabbiga qudhiisa ayaa calaamad idinsiin doona bal ogaada gabar bikrad ah baa uuraysan doonta oo waxay dhali doontaa wiil oo magaciisana waxaa u bixin doontaa emaanuel wuxuu cuni doonaa subag iyo malab ilaa uu aqoonsado inuu sharka diido oo wanaagga doorto waayo intaan yar ku aqoonsan inuu diido sharka oo uu wanaagga doorto ayaa dalka aad labadiisa boqor karahaysatooba laga tegi doonaa adiga iyo dadkaaga iyo reerka aabbahaaba waxaa rabbigu ku soo dejin doonaa wakhti aan idin imaan tan iyo waa reer efrahiim ay dalka yahuudda ka tageen oo kaasuna waa kii boqorka cashuur oo weliba maalintaas rabbiga wuxuu u soo fodhyi doonaa diqsiyada jooga webiyada masar darafka ugu shisheeya iyo shinnada joogta dalka cashuur oo iyana way imaan doonaan oo kulligood waxay ku degi doonaan dooxooyinka cidlada iyo godadka dhagaxyada iyo geedaha qodxaanta leh oo dhan iyo meelaha daqsiinta ah oo dhan oo isla maalintaas ayaa rabbigu madaxa iyo xataa lugahaba ku xidri doonaa mandiil laga soo kiraystay webiga shiishadiisa taasoo ah boqorka cashuur waxayna baaba ka dhigi doontaa gadhka oo waxay maalintaas noqon doontaa in nin dhaqaalaysto sac iyo laba laxaad oo caanaha tirada badan oo uu ka heli doono aawadood ayuu subug cuni doonaa waayo mid kasta oo dalka ku harayba wuxuu quudan doonaa subag iyo malab oo waxay maalintaas noqon doontaa in meel kasta oo ay ku yeeleen kun geed oo canab ah oo kun xabbadood oo lacag ah lagu qiimeeyo ay noqoto meel ay ka soo baxaan iyo marug iyo qodxaan oo waxaa halkaas lala imaan doonaa fallaaro iyo qaansooyin maxaa yeelay dalka oo dhammu wuxuu noqon doonaa yamarug iyo qodxaan miran oo kurihii sabarada lagu qodi jiray oo dhan inaba ma aad imaan doontaan xaggooda waana cabsi aad ka qabtaan yamarugga iyo qodxaanta laakiinse waxay noqon doonaan meel dibadda lagu sii daayo daaqaan iyo meel iduhu ku tuntaan